أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة الmaaئdة wuxuu allah subxaanahu watacaala leeyahay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa qumtum idaa haddii qumtum aada u istaagaysaan ila salaati salaad xaggeed haddaa u istaagaysaan faqsiluu dhaqa wujuuhakum wajiyaalkiina dhaqa wa aydiyakum gacmihiina dhaqa ila almaraafiqi maca almaraafiqi xusullada lala qabo wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyadiina masaxa wa arjulakum lugihiinana dhaqa ay waqsiluu arjulakum lugihiina dhaqa ila alkacbayni maca alkacbayni anqowyada iyadoo ay ku jiraanoo lala qabo wain kuntum haddii aad tihiin junuban kuwa janaabo qabo fadaharuu dahaaro qaata oo qubaysta wain kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa buko oo jiran ow amase calaa safarin safar korkiis haddaad tihiin ow amase jaa-a uu yimaado axadun axad uu yimaado minkum xaal ou idinka axadkaasoo minkum idinka idinka mid ah min alghaa'iti meesha godka ah ee hoose yacnii musqusha uu ka yimaado ow amase laamastum aada taabataan annisaa-a haween aada taabataan falam tajiduu aydnan helin markaasi maa-an biyo fatayamamuu uqasda saciidan ciid ciidda oo dayiban daahir ah famsaxuu masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiina masaxa wa aydiikum gacmihiinana masaxa minhu turaabtaas ama ciiddaa xaggeeda ka masaxa ama ciiddaa wax ka mida ku masaxa maa yuriidu llaahu alla ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum idinka korkiina min xarajin wax dhib ah walaakin lagu noqoyee yuriidu alla wuxuu rabaa liyudahira inuu nadiifiyo kum idinka idin nadiifiyo ou idin dahiro waliyutima inuu taam yeelo nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiina inuu ku taam yeelo lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu saad alla ugu shukrisaan subxaanahu watacaala aayaddan waxaa la yidhaahdaa aayat lwuduu waa aayaddii weysaqaadka alla uga hadlay subxaanahu watacaala ee aayaddan inta waajibka ah ama arkaanta weysaqaadka u ah bay aayaddu ka warramaysaa ee wixii kale ama waajibaad ka dhiman oo aynan ka warramin ama sunnooyin ahna sunnada nebiga sala allahu calayh waali wasalam ayaa loogaga warramay alla marka wuxuu ku bilaabay aayadda yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii qumtum aada u kacaysaan ila asalaati salaad aada u kacaysaan yacnii haddaad doonaysaan inaad salaad u istaagtaan faqsiluu wujuuhakum wejiyadiinni dhaqa mar haddaad salaad u kacaysaan ood salaad doonaysaan weyse qaata ayaa lays amray meeshaa marka aayaddan daahirkeeda macnaheeda daahirkee muuqdo wuxuu tusayaa ama uu keenayaa mar kasta oo salaad loo istaagayo in amar ay tahay in la weyse qaato laakiin amarkaas aayadda hadda daahirkeeda sidaa uu uga muuqdo maahan lianna sunnada nebiga sala allahu calayh waali wasalama waxay caddaysay qofka marka weyse laga rabo ou salaad u istaagaya inay tahay haddii uusan weyse qabin laakiin haddii uu hore weyse u qabay salaadna uu rabo inuu isu taago amarkan faqsiluu wujuuhakum iyo isaga markaa ma saarna wax waajib ah oo saaranna ma jiraan nebigana sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi markii fatxu maka ayuu hal weyse qaad ayuu wuxuu ku tukaday dhowr salaadood cumar ayaa su-aalay markaas wuxuu ku yidhi rasuul allah waxaan ku arkayaa inaad samaynaysa wax aadan samayn jirin markaasuu yidhi camdan sanactuhu kas ayaan u sameeyey kas ayaan u yeelay buu yidhi meeshaa marka laba shayba waa ka muuqdaan hal weyso in dhowr salaad lagu tukan karo oo aynan qasab ahayn waajibna ahayn mar kastoo salaad laysu taagayo ee adoo weyse qaba xataa haddaa isu taagaysid in weysadu ay waajib kugu tahay ma aha ta labaadee laga qaadanaya qisadaasna waxa ay tahay in nebigu caadadiisa ay ahaan jirtay marka uu salaad isu taagayo inuu weyse qaato marka in salaaddii adoo weyse qabo weyse kale inaad ku darto waa sunno leanna nebigu aada ugu dadaalay taas ilaa cumar uu yidhi wax aadan samayn jirin baanba kugu arkay maanta oo waa maxay inaad dhowr salaadood hal weyse ku tukanaysid waagii horena sidaa ma samayn jirin markaasuu ugu jawaabay sidaan marka qofka haddii uu weyse qabo amarkaani wuxuu noqonayaa fii xaqihi amru nadbin amar sunno ah waay oo adoo weyse qaba haddii salaad aad rabtay inaad isu taagto oo duhurkii oo kale aad weyse ku tukatay casirkii baad rabtaa inaad tukato ood salaad isu taagto iska cusboonaysii weysadu waa fadli dheeraad iyo sunno amarka marka qofkaasi fii xaqihi waa amru nadbin haddii laakiin weyse ounan qabin waa waajib leanna xadiidku wuxuu leeyahay laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada ilaahay midkiin salaadiisa ma aqbalayo ma ansaxayso haddii weysadu ka jabto ilaa uu ka weysaysto marka faqsiluu amarka ku jira ninna sunnay u tahay ninkii weyse hore u qabay ninna waajib bayba ku tahay kaan hore u qabin waayo ayb yaa ayuhaahoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii qumtum aada isu taagaysaan ila salaati salaad aad isu taagaysaan faqsiluu dhaqa wujuuhakum wejiyadiinna dhaqa wejigana marka waxaa lagu xadeeyey meesha qofka caadigaa tintiisa ay kasoo dhalato ilaa iyo garka hoostiisa dhankaana dhegta balaqdeeda ilaa dhegta kale balaqdeeda laga gaaro intaa wixii ku dhex jiro ayaa weji la yidhaahdaa shaaricuna wuxuu amray dhaqa ayuu yidhi dhaqitaanku marka ma in gacanta la mariyaa shardi miya mase biyaha in lagu shubo unbaa qadarka waajibka ah ay tahay alimaamu shaafici wuxuu leeyahay dhaqitaanka macnaha uu keenayaa waxay tahay meeshii in biyihii lagu shubo un in la marmariyo oo gacanta lala isticmaalo waa sunno iyada qadarka waajibkaase haddii biyihii la gaarsiiyo meeshii loogu talagalay maxalu faradka ahayd waa dhacayaa intii waajibkii ayb garka weyn qofka lehna inuu falanqeeyo oo garkiisa uu gelgeliyo waa sunno waajib maaha xadiidka cuhmaan baa waxaa ku jirta kaana yukhalilu lixyatahu nebiga garkiisa waa gelgelin jiray faraha ayuu sidaa u gelgelin jiray ficilka nebigana wuxuu tusayaa sunno wujuub ma tusaayo ayb ficilka mujaradka ah wa aydiyakum gacmihiina dhaqa ila almaraafiqi maca almaraafiqi ilaa bimacnaa maca waay marka xusulku waa ku jiraa waxa la dhaqaayo oo haddii marka ilaa macnaheedu waa qaayo sida asalka ah bimacnaa macana waa ku timaadaa haddana waxaa loo jeedaa bimacnaa maca gacmihiina dhaqa iyadoo ay ku jiraan xusullada waay macnaha marka xusulkii meesha la dhaqayo waa ka mid yahay haddaad ka tagto weysadii ma ansaxayso meesha iyadana macnahaasaa ku jiro alimaam abu xaniifa isaga wuxuu yidhaahdaa iyo imaam malik iyo ayaa iyagu waxay ku tageen xusulka kuma jiro meesha la dhaqaayo leanna maxaa yeeley ilaadan ayay qaayo ka dhigayaan ee macnahaasna de marka sunnada nebiga marka loo laabtana ee nebiga xusullada waa dhaqi jiray dhinaca kale marka loo laabto qawaacidda fiqhigaana waxaa ka muuqdo marka uu leeyahay sida uu dhahayo alimaamu albaqawi ashayu idaa xudda ilaa jinsihi yadulu fiihi tadkhulu fiihi algaayatu waidaa xudda ilaa gayri jinsihi laa yadkhulu shayga haddii xad loo sameeyo ilaa intaas la yidhaahdo laakiin meesha ay ku dhammaanayso ay shaygii jinsigiisii un tahay meesha way soo gelaysaa haddii hayru jinsihi ay tahayna ma soo gelayso oo masalan soonka ilaahay markuu ka hadlayo wuxuu yidhi huma atimu asiyaama ila leyli maalinaa la joogaa ilaa habeenkii soonka dhammaystira maalinta iyo habeenka isku jinsi maaha waa kala duwan yihiin marka soonka habeenkii kuma jira wax la soomanaanayo waa maalinta unbis oo waxaa lagu ekeynayaa maalinta dhammaadkeeda habeenka inaad soon u gashaa shardi maaha ayb laakiin hadda faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi waxaa la dhaqayaa waa gacan xusulkana gacanta unbuu ka mid yahay marka haddii mar sidaa ay tahay shay-u idaa xudda bijinsihi ilaa jinsihi haddii lagu xadeeyo yadkhulu fiihi algaayatu gaayada marka way soo gelaysaa buu yidhi macna ahaana marka sidaasaa ku jirta wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyadiina masaxa xubinka saddexaad marka ee la masaxay la yacni weysada xubnaheeda ka mida waa madaxa wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyadiina baada halkan ku jirtana macna tabciid ayay faa-iideyneysaa sida culamo badan ay ka fahmeen waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa wamsaxuu masaxa bibacdi ru'uusikum biru-uusikum ay bibacdi ru'uusikum madaxiina wax kamida masaxa marka inta faradkae waajibkaa wax kamida haddii la masaxo madaxa way ku xasilaysaa in laga badiyo madaxa dhan la gaarsiiyana waa sunno oo nebiga madaxiisaoo dhan buu gaarsiin jiray sida xadiidka cabdullaahi ibni zayd ibni caasim uu tilmaamayo markuu nebigu weyse qaadanayo wuxuu ka tilmaamay bada-a bimuqadami ra'sihi xataa dahaba bihima ilaa qafaahu uma raddahumaa ila almakaani aladii bada'a bihi yani halkaanuu ka bilaabay gadaaluu geeyey waa soo celiya haddana waa sida afdalkaee sunnada sidaas waay inta ugu yarna waa in yar haddii qofku uu madaxiisa ka masaxo faradkii waa ka gudmayaa waxaana u daliila nabiga sala allahu alayh waali wasalama madaxiisa qeyb kamida ayuu intuu masaxay wax yar fooda ka masaxay ayuu intii kalena cimaamadda isaga dhamaystiray marka isagoo cimaamaddii xiran ayuu qeyb madaxiisa masaxay qeybta masaxidda uu masaxay waxay tusaysaa in cimaamad keliya aan la masixi karin oo meeshii faradka in la masaxaa wax yar hadduu nebiga uga gaabsadayna intaa qofkii ku gaabsada waajibkii inuu iska riday yay culimadu ka qaateen axaadiidna way jirtaa ibnu cumar iyo laga warinayo marka laysu geeyo xasan noqonayso ayb wa arjulakum lugihiinana dhaqa wa arjulakum laba qiraa'a ku jirto oo sabciyataani mutawaatirataani ah mid waxaa weeyaan sidan wa arjulakum in la kordhigo haddii la kordhigana waxay ku cadfanaanaysaa faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum wa arjulakumna dhaqa lugihii marka in la dhaqayaa laga qaadanayaa oo iyada aan la masaxaynin qiraadan marka lugihii in la dhaqayo ayaa qiraadan laga qaadanaya qiraa'o kale waxay leedahay wa arjulikum waa hoos dhigaysaa laamka qiraa'adaa marka macnaheedu wuxuu noqonayaa biru-uusikumtay ku cadfan tahay wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyadiina wa arjulikum lugihiinana masaxa goormaa laakiin la masaxayaa haddii lugta khuf ou ku jiro waay marka lugta ou khufi ku jiro khuf ou ku jiro shuruuddiisii haddii la helo korkaa laga masaxayaa khufka xadiidkii mugiirat bni shucba ayaana sidaa tilmaamayey oo nebiga sal ll ly slam weysaqaad ugu shushubay buu yidhi marka uu lugaha soo gaaray fa ahweytu hoosaan u foorarsaday lianzica khufayhi saan khufka uga siibo markaasuu yidhi dachumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayni iska dhaaf buu yidhi waxaan geliyey labadan khuf lugahayga ayagoo daahir ah uma masaxa calayhimaa korkoodu masaxay nabiga sal ll ly slam marka waa arjulikum lugihiina masaxa hadday khuf ou ku jira waay khuf ama iskaalsay ee wax lamido adag ay ku jiraan masaxa hadday laakiin lugtu qaawan tahay ma la masaxayo leanna nebiga iyadoo lugtiisao qaawan isagoo masaxay lama sheegin oo lugihiisa marka wuu dhaqi jiray rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa waarjulikum biru-uusikumtaa waa la jaray maxalkeedu laakiin waaydiyakum bay la socotaa laakiin waxaa loo jaray lilmunaasabati waalmushaakalati munaasabada ka dhexaysa derisnimada ee biru-uusikum iyo iyada ayaa loo hoos dhigayna waa la yidhi oo taasna luqada carabiga shaa'icay ku tahay ayb wa arjulakum lugihiina dhaqa ilalkacbayni ilaa anqaw maca alkacbayni anqawyada lala qabo wain kuntum qubay marka weysadii halkaasaa looga baxay marka intaa markii looga baxay waxyaabaha aan la sheegin haddana arkaanta noqon kara waxaa ka mid a niyada marka la weyse qaadanayo in la niyeysto maadaama ay cibaado tahay weyse qaadka inama alacmaalu binniyaatna nebiga yidhi waa in marka niyo laga hormariyo ayb niyadaana marka ay noqoto weyse qaad farada ama inuu iska kor yeelo weyse qaad la-aanta haysato saas ayuu qalbiga ku qabanayaa waa saasuu ku weyse qaadanaya ayb waxaa kaloo waaji arkaanta uu ku daray shaafici alimaamu shaafici tartiibta say u kala horeeyaan in loo kala hormariyo isaga laakiin tartiibta wuxuu u daliishaday xadiidkii jaabir abda-u bimaa badaa allaahu bihi nebiga markii la weydiiyey safay marwo teed ku bilaabaysaa meeshii ilaahay ku bilaabay buu yidhi ee halkaana marka wuxuu le meeshii ilaahay ku bilaabay in laga bilaabo wa oo wejigii gacmihii saa layskugu xijiyo bacdi alculamaa waxay ku daraan muwaalaadka in laysku xijiyo macnaha hadda tii hore tartiibtay ahayd waqti inaan loo dhexaysiinin oo aadan marka waqti kala googooynin weysadii inaan la kala googooynin imaam axmeda isaga wuxuu ku daraa arkaanta ayb laakiin in la kala gooynayo waxbaa kusoo arooray la kala gooyn karo oo nebigu markuu qubayska janaabada ka mayranayay wuu weyse qaatay luguhu ka tegey waa iska qubaystay gadaalu ka dhaqay lugihii bukhaarina xadiidkaas wuxuu usoo daliishaday acdaa alwuduu in lagu samayn karo xubnaha weyse qaadka in tafriiq lagu kala samayn karo qeyb inta lasoo dhaqo mar dambe haddana qeyb kale haddii la dhaqo dhib inayna lahayn ayb ayuu imaamu lbukhaari u baabeystay meeshaas weyse qaadku sunan ayaa ku jiro sunankii waxaa ka mid a qofku qofku inuu gacmaha dhaqda marka hore weliba weelka banaankiisa ku dhaqdo almadmadatu walistinshaaq sandaarsiga iyo luqluqashada iyadana waa sunan ayay ka ayay ka mid yihiin sunanka oo nabiga sal ll slam wuxuu yihi idaa tawada'ta famadmid haddaa weyse qaadanayso luqluqo amarkaana amar sunnaa lagu xambaaray inuu yahay leanna cid dhahaysaa ma jirto qofkii weys luqluqashada ka taga weysadiisa ma ansixin wax dhahaya male buu yidhi alimaamu shaafici ayb waxaa ka mid a sidoo kale dhagaha marka la dhaqaya iyaga laftooda madaxa masixideeda aayaddu sheegtay dhaguhu marka madaxay iyaguna ka mid yihiinoo waa lala dhaqayaa sida sunnada ah aludunaani min ara'si xadiid sidaasaa soo arooray oo haddii laysu geegeeyo asal yeelan karo ayb saddex saddex in la dhaqo xubin walbaa saddex jeer la dhaqo madaxa marka laga reebo iyaduna sunankay ka mid tahay waxyaabahaas oo dhan ayb bisinka in lagu bilaabo marka la dhameeyana adkaartii ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu ashhadu ana moxameda cabduhu warasuuluh in la akriyo allahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadahiriinna tirmidi riwaayadiisaa ku dari jirtay ayb intaa marka weyse qaadka iyo waxyaabaha ku saabsan wain kuntum haddii aada ahaataan junuban kuwa janaabo qabo oo fog salaadii iyo kuwa ka fogaaday haddaad tihiinoo janaabada darteed uga fog fadaharuu ha iska gelinina salaada ee dahaaro qaata qubaysta qubayskii halkaana janaabada laga mayranayo alla uga hadlayaa meeshaan halkan marka alla wuxuu yidhi fadaharu dahaaro qaataa la yidhi bis inta ugu yar marka qubays wuxuu noqonayaa niyo inaad la timaado biyihiina jirkaaga wada gaarsiiso waa inta ugu yar bilijmaac haddii marka sida afdalka ee sunnadana ay kusoo aroortay in la dhammaystira lara la rabana waxay noqonaysaa marka hore in hoos la dhaqo markii hoos la dhaqo kadib haddana la weyse qaato weyse qaadka salaada oo kale ka bacdina marka madaxa biyaha dhanka midig looga bilaabo haddana dhanka bidix jirkao dhan lagu shubo meel walbana biyihii la gaarsiiyo intaa marka waxaa weeyaan sida ugu akmalsan uguna dhammaystiran wain kuntum haddii aada ahaataan mardaa kuwa jiran aw amase calaa safarin safar korkiisa haddaad tihiin aw amase jaa-a uu yimaado axadun axad axadkoo minkum idinka idinka mid ah min alghaa'idi meesha godka ah uu ka yimaado ghaa'id asalka waa meesha hoose meesha hoosena carabtu waxay u tegi jireen inay ku xaajo gutaan kaadi iyo saxare iyo wax lamida haddaad marka meeshaa ka timaadaanood musqushi ka midkiin uu ka yimaado ow amase laamastum aada taabataan annisaa-a haween haween aada taabataanna marka bacdi saxaaba sida ibnu cabaas wuxuu ku fasiray aada haween u galmootaan ibnu cumarna wuxuu isaga ku fasiray ow laamastum unnisaa-a aada haween taabataan oo jirkiina iyo jirkoodu istaabto ayb suuratu nisaa-anna kusoo faahfaahinay meeshaa macnaheeda ayb falam tajiduu aydnan helin markaasi maa-an biyana aydnan helin marka falam tajiduu maa-an waxay shardi u tahay tayamumka soo socdo adoo biyo heli karaa tayamum ma jiro ma tayamumsanaysa haddaad laakiin jiro u tayamumsanayso waa u tayamumsan kartaa falam tajiduu aydnan helin maa-an biyo aydnan helin biyo goormaa la dhihi karaa marka qofka ma helin markuu raadiye kadib ayaa la dhihi karaa calaa dalika marka alimaamu shaafici wuxuu yihi qofku inuu biyo raadiyaa waa shardi inta uunan tayamum gelin waxaa waajib ku ah dalabulmaa biyo inuu raadiyo lianna falam tajiduudaanu ka fahmay biyo aydnan helina la yidhi aydnan helin maxaa ka horeeya in la raadiyaa ka horeysa marka raadintii waa waajib iyaduna ayb si curfiga marka uu keenayo biyo in loo raadsado ad u raadsanaysaa ayb biyo marka haddii aydnan helin fatay marka falam tajiduu maa-an wain kuntum junubantiina waa u taallaa ogow marka oo haddii weysadu kaa jabto biyo aadan helin haddaad janaabo qabto biyo aadan helin sidan baad samaynayn fatayamamuu u qasda saciidan ciid ciidda oo dayiban daahir ah ciid daahira u qasda wanabigu sal ll ly slam wuxuu yihi asaciidu wuduu lmuslim walow lam yajid ilmaa cashra siniin ciiddu waa qofka muslimka weyse qaadkiisa waay waxa uu ku weyseysanaya toban sanaba yownan biyo heline ayb saciidantaa marka suuratu nisaa-na waa kusoo faahfaahinay bacdi lmadaahib baa waxay qabaan dhulka oo dhan korkiisa in la ysaga tayamumsan karo ama dhagax ha ahaado ama wuxuu doono ha ahaado halkan marka alimaamu shaafici iyo imaam axmedna waxay leeyihin waxaa lagu tayamumsanayaa waa inay ciid noqoto aayaddan ayna ka fahmeen oo famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhudaas minhu ay min bacdihi wa waxa adiga wax kaasoo raaci karana waa ciidda ee dhagaxaas sisibkaa waxba kaasoo raaci maayaan ayb famsaxuu masaxa marka biwujuuhikum wajiyaalkiina ku masaxa wa aydiikum gacmihiinana ku masaxa gacanta marka ilaa intee la masaxayaa ilaa kafaynka calaacalaha bis leanna xadiidkii camaar bnu yaasir ee saxiixa ku sugnaa sidaas waa nebigu saas u baray labadiisa calaacalood buu nebiga masaxay markii uu baraayey ee tayamumka darbuu ku dhuftay hal mar wejiguu ku masaxay markaasuu haddana gacantiisa labadiisa gacmood kor iskaga masaxay calaacalahaas marka ilaa xusullada in la gaarsiiyo waxaa kusoo arooray ficil ibni cumar ibnu cumar marka ficilkiisa iyo xadiidkii nebigaoo marfuucana hadday iska hor yimaadaan de xadiidka nebigaa la raaca oo ibnu cumar isaga xadiidka maunan maqlin waa dadaalay sidaasay la noqotay weysada uga qiyaastay nebigana uma kor yeelin camaarna wuxuu leeyahy aniga nebigaaba ibaray buu leeyahay nacam waana fadwoo jiray camaar markii nebigu dhintay kadibna dadka tayamumka sidaa unbuu u bari jiray waana xadiidka ugu saxiixnimo badan ee sifatu tayamum ka hadlaa ayb famsaxuu masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiina wa aydiikum iyo gacmihiina minhu turaabtaa xaggeeda yacni ku masaxa ayb wax kamida xaggeeda ku masaxa maa yuriidu llahu alla ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum idinka korkiina min xarajin ay xarajan wax dhiba inuu korkiina yeelo alla ma doonayo oo diintii waa laydiin fududeeyay haddaad biyo weysaan ciiddaas baa isaga taymumsanaysaan waana tukanaysaan walaa ummadihii hore marka la fiiriyana dhib badan bay ka qabeen dhinaca dahaarada iyo meelaha ay ku tukanayaanba walaakin lagu noqoye yuriidu alla wuxuu doonayaa liyudahirakum inuu idin dahiro uu idin nadiifiyo xisan wa macnan xis ahaan inuu idin nadiifiyo sida muuqato oo ninka hadduu marka janaabada ka mayrto oo weyse qaato qofkaasi qof yacni waxaa weeyaan nadaafad u saaxiibuu noqonaya xisi ahaan waa kaas qalbi ahaanna hadde qofkaani marka ilaahay buu caabudayaa nin alla ku xiran way ayb walidaalika ducada ka dambaysa weyse qaadka iyo weysada labadii dahaaray jamcinayaan qofka aan salaad tukanin een weysaysaninna waad ogtihiin marka yacnii foolxumada iyo wasaqda ku jirto nacam cidiyihiisiyo wasaqi ku jirto isagiioo aan markaa yacnii janaabe iyo aan dhowr maalmood mayranaynin isagiioo aan najaastii aan istijoonaynin sidii saxiixa sida yacni saxda aan u istijoonaynin waxaasoo dhan baad arkaysaa nacam ayb iyo korkiisiyo marka unan xisan wa macnanba dahaaro waa u waayey kaas waliyutima wuxuu alla doonayaa waliyutima inuu dhammaystiro nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiina inuu ku dhammaystiro lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan yacni likay tashkuruu si aad u shukrisaan ayuu alla subxaanahu watacaala uu sidaa idinkugu yeelay ayb itmaamu nicmadan marka waxay ku fasireen moxamed ibnu kacab alquradi uu yidhi itmaamu nicmati takfiiru lkhataayaa bilwuduu nicmada dhammaystirkeedu waxay tahay markaad weysaysato dembi dhaaf baad helaysaa oo sida xadiidkii muslim uu tilmaamay camr ibnu cabasa ee dhibicda ugu dambeeya ayaa jir wejigaaga dembigii uu geystay dhibicda ugu dambeysay biyaha weysaqaadkay raacaysaa marka dee nicmadii dhammaystirkeedii waxay tahay weysaqaadkii in dembi dhaaf laga helo ayb oo wuxuu yidhi man tawada-a wuduu'i haada kharajat khataayaahu min wajhihi wayadayhi warijlayhi buu yihi nabiga sal ll slam ninkii weysadeydanoo kale weyse qaato dunuubtiisii way baxaysaa wejigiisa iyo gacmihiisa iyo lugihiisay ka daadanaysaa ayb marka labadii waa dahaaro xisiya mid macnawi baad isku helaysaa ayb marka laakiin qofka waxaa la yidhi man tawada-a wuduu'i haada waa inaad barato marka sidii nabigu u weyse qaadan jiray sala allahu alayh waali wasalam oo weysadaadu ay noqoto weyse aada hubto weysadii nebiga sifadii nebigu u weyse qaadan jiray inay waafaqsan tahay wadkuruu nicmat allahi calaykum wamihaaqahu aladii waahaqakum bih id qultum samicnaa waaطacnaa waataquu اllah ina allaha caliimun bidaati الsuduur wadkuruu xusa nicmat allahi ilaahay nicmadiisa xusa calaykum korkiina uu yeelay wa miihaaqahu ballantiisii la adkeeyeyna xusuusta alladii ballanka oo waahaqakum uu idinkula ballantamay bihi isaga id waqti qultum aad tiraahdeen samicnaa maqalnay oo waa maqalnay wa aطacnaa waana deecnay wataqu llaha alla ka cabsada in allaha alla caliimun mid ku ogaal badan waayo bidaati suduuri laabaha waxa ku sugan ayb halkana alla wuxuu leeyay wadkuruu xusa nicmat allahi ilaahay nicmadiisa xusa calaykum korkiina uu yeelay nicmadaa marka alimaam abu jacfar itabari wuxuu yidhi nicmadu maxay tahay bian hadaakum min alcuquudi lima fiihi aridaa wawafaqakum lima fiihi alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyay waa inuu alla idinku hanuuniyey cuquuddii uu idiin jideeyey cuquuddaas oo uu ku sugan yahay lima fiihi ridaa waxa ay ku sugan tahay raalli ahaansho wuxuuna idin waafajiyey wax markaasi yacnii inuu idinka leexiyey wax baadi iyo halaag uu ku sugan yahay iyo nicam kaloo fara badan ayb wawafaqakum lima fiihi najaatukum min aldalaalati waradaa nicmadii marka wuxuu ka dhigay cuquuddii uu kusoo bilaabay alla suuradda yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud cuquudda iyo heshiisyada aada gelaysaan kuwa alla idiin jideeyey maslaxadiinaa ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala maslaxadiinniibuu ku ilaaliyey nicmo waayo marka nicmada xusuusta waxa alla uu idinka reebayna ee uu idin waafajiyey waxaa idinka marka badbaadadiinu ay ku sugan tahay ee baadida aada uga badbaadaysaan iyo halaagga aad uga badbaadaysaanna oo alla idin waafajiyey nicmo waayo iyadana xusuusta iyo nicmooyinka kale faraha badan oo alla idiin galay marka aayadda iyo aayadihii hore calaaqada ka dhexaysa meeshaas ayb iyo wa miithaaqahu nicmadii marka waa taas wa miithaaqahuna xusuusta ballantii alla aada la gasheen alladii ballanta oo waathaqakum ou idinkula ballantamay alla bihi iyadaba ballantii alla uu idinla galay o idinkula ballantamay dhaarta ay la socotayna xusuusta id waqti qultum aada tiraahdeen samicnaa waan maqalnay waadacnaa waan adeecnay waqti aada tiraahdeen marka miithaaqa sida aayadda ka muuqanaysana waxay tahay markii ay nebiga la mubaayacoodeen asxaabta ay kula mubaayacoodeen inay maqlayaan oy ka dambeynayaan fiimaa axabbuu wa karihuu waxay jeclaystaan iyo wixii ay dhibsadaanba oo ay nacaan labadaba inay ku adeecaan yacni wax kastoo nebiga xaggiisa uga yimaado inay ogolaadaan ama dhib haw ha u arkaan ama dheef ha u arkaan qowlu akthari lmufasiriin sidaas waay mujaahid iyo muqaatil ayagu waxay yidhaahdeen aayadda mithaaqa lagu sheegay waxay tahay tii alla la galay oo alastu birabbikum laakiin sida xooga badan tafsiirka loo badan yahayna yahay kan horaw wa miithaaqahuna xusuusta aladii miithaaqa oo waathaqakum ou idinkula ballantamay alla bihi isagaba id waqti qultum aad tiraahdeen samicnaa maqalnay wa adacnaa adeecnay waataqu llaha alla ka cabsada oo awaamirtiisa la imaada wuxuu idinka reebayna ka hara in allaha alla caliimun midkii ku ogaal badan waay bidaati suduuri laabaha wax ku sugan oo u saaxiibka ah yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhadaءa bilqisط yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kunuu ahaada qawaamiina ay qaa'imiina kuwa u taagan lilaahi ilaahay darti u taagan ahaada shuhadaaa markhaatiyaal ahaada bilqisdi cadaaladda kuwa ka markhaati fura noqda walaa yajrimannakum yownan idinku xambaarin shana-aanu qowmin qolo nacaybkood yownan idinku xambaarin calaa anlaa tacdiluu inaydnan cadaalad falin oo cadaaladda inaa ka tagtaan qolo nacaybkood yownan idinku xambaarin cadaaladda inaa ka tagtaan icdiluu cadaalad fala huwa cadliga ayaa aqrabu u dhowaanshiyo badan litaqwaa alla ka cabsiga wataqu llaha alla ka cabsada ina allaha alla khabiirun midkii aad u og waaya bimaa waxa tacmaluuna aada samayneysaan aayaddanna marka aayad la macnaa baan soo marnay suuratu nisaa kusoo marnay alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagan lilaahi ilaahay dartii kuwa u taagan ahaada ayb oo ilaahay dartii kuwa u taagan noqda shuhadaaa ahaada markhaatiyaal bilqisdi cadaaladda kuwa ka markhaati furana noqda oo sidaa yacni ahaada ayb ay kunuu qaa'imiina bilcadli shuhadaaa bilqisdi ayb marka cadliguna de wuxuu keenayaa qowlan wa ficlan cadaaladda inaad ku dadaashaan walaa marka cadaaladii wax ka mida laga hadlay mar mar haddii cadaaladii la sheegay cadaaladda cid kastaa u baahan marka cid kasta in lagula dhaqmana way tahay gaal iyo muslin labadaba marka alla taasuu ka hadlayaayo innaga dhexdeenna inaan iskula dhaqanno waa laga yaabaa laakiin markay timaado adiga iyo cadowgaaga cadaalad ma ku dhaqi kartaa cadowgaaga midaasaa nufuusta ku adag tii marka nafta ku adkayd buu alla ayuu nagala hadlayaa oo waxa uu leeyahay walaa yajrimannakum yownan idinku xambaarin shana-aanu qowmin qolo nacaybkood calaa an laa tacdiluu inaa cadaaladdii ka tagtaan alimaam abu jacfar itabari wuxuu yidhi aayadda isagoo fasiraya waxdaruu ayuha almu'minuun mu'miniinay ka digtoonaada an tajuuruu inaad ku jawr fashaan fii cibaadihi ilaahay addoommadiisa fatujaawisuu fiihim xukmahu wa qadaa'ahu ood markaas dhaaftaan xagga kale u dhaaftaan ilaahay xukunkiisa iyo waxa uu xukumay inaad dhaaftaan alladii bayana lakum kaasoo uu idiin caddeeyey cadaaladii alla idiin xukunkii alla idiin caddeeyey ha dhaafinina cadowgaaga sibuu alla kuu baray inaad ula dhaqanto axkaamtaas ha ku deeqdo ha kugu filnaato iyada waxaad yeeshaa marka ku dhaqan oo cadowgaaga kula dhaqan laakiin haddaad tiraahdid intaan iguma filne ka badan baan sii samaynayaa haddaad tidhaahdid oo xadkii dhaafiso meeshaa marka taasuu ka hadlayo waxa uu yidhi fa yuxilla bikum cuquubatahu haddaad saa yeeshaan ilaahay ca- ciqaabkiina ayaa iyuu idin ciqaabkiisuu idinku dejinayaa ciqaabkiisa ayuu idinku dejinayaa watastawjibuu minhu aliima nakaalihi waxaadna waajibsanaysaan ciqaabka alle xanuunkiisa ayb haddii aayaddii kalena waa soo marnay suuradda bilowgeeda ibnu kathiir hadalkii uu yidhi cadaaladda qof dhow iyo qof kaleba waa u wada baahan yihiin qurtubina aayaddan tafsiirkeeda wuxuu yidhi walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin wuxuu yidhi wadallat ilaayatu aayadda waxay tustay calaa ana kufra alkaafiri gaalka gaalnimadiisa laa yamnacu min alcadli calayhi in loo cadaalad fala ma diideyso qofkani waa gaal saas darteed isaga cadaalad ma lagula dhaqmaayo ma jirto ayb waasidaasuu marka uu sheegay waan yuqtasara bihim cala almustaxaqi waxaa kale aayadda tustay in lagu gaabiyo acdaa'daas gaalada korkooda cala almustaxaqi inta adiga kuu bannaan ee aada xaq u leedahay min alqitaali ee dagaal ah walistirqaaqi ee addoonsi ah istirqaaq ah wa ana almuhlata jirkooda in la jarjaro oo la googooyo wa ana almuhlata bihim iyaga marka muhlo in lagu sameeyo gayru jaa-isatin ma bannaana ayb wain qataluu nisaa'anaa wa atfaalanaa wagamuunaa bidalika naagaheenna iyo ilmaheennaba ha laayaan murug hadday doonaan yacni hanaguba ridaane falaysa lanaa annaga nooma bannaana ayuu yidhi an naqtulahum bimuhlatin inaan si xun aan u dilno oo dil yacni qaab daran oo ummaddu ay la yaabto oo quluubta ka anfariirto iyagoo u si caadiya maalan waxu dilay ilmo iyo naaga hadday doonaan ha laayaane in iyaga marka si xad ka baxsan loo dilo aayaddu waxay sheegaysaa buu yidhi inaynan bannaanayn falaysa lanaa an naqtulahum bimuhlatin inaan ku dilnaa ma bannaana qasdan liiisaali lqami maxaan saa u samaynaynaa annagoo markaa u qasdayno iyaga inaan murug iyo walxusni aan gelinno fiihim dhexdooda yacni annaga inaan nidhaahno waa kasii caraysiinaynaayo murug ayaan gelinaynaa markaasaan si xun u googoynaynayo si xunaan u dilaynaa taasi nooma bannaano buu leeyahy waana midda abu jacfar atabarina uu yidhi ciqaabayba keenaysaa in annagii nala ciqaabo ayay sababaysaa mararka qaarna de guuldarrada waxa sababa waa dhici kartaa inay waxyaabahaasi ay ku jiraan leanna adiga muslimka axkaam ayaa ku saaran samey ha samaynin adiga addoonaad tahay nacam waxaad doonta iskama samey kartid nacam haddii waxaad doonto aada samaysa adiga waxay noqonaysaa marka adigana inaadan alla amar ka qaadanin haddaadan alla amar ka qaadanina de waxaad weynaysaa wilaayada alla waa weynaysaa subxaanahu watacaala markaa de labadiina wixii xoog badanee si xun wax u layn karo unbaa iska qa- ku qaad qaadanaya marka nacam ayb macnahaasuu marka meeshaa uga hadlay qasda liiisaali اlgami wاlxusni ilayhim wa ilayhi ashaara sidaas taa ayuuna ishaaray buu yidhi cabdullaahi bnu rawaaxa saxaabigii la dhihi jiray oo waxa uu yidhi xubii lahu hadalkan fiiriya jacaylka aan nebiga jecelahay wa bugdii lakum nacaybka aan idinka yahuuda aan idin nacebahay laa yamnacunii an acdila fiikum iga celin mayso inaan idiin cadaalad falo jacaylkaan nebi moxamed jecelahay iyo nacaybkaan idinka idin nacabahay ma keenayo inaan cadaaladda ka tago idinka shanigiina wuxuu la hadlaayana marka waa yahuudda nacam muslimiinta marka sina cadaalad inay uga tagaan ma aha cadaaladuna khawar iyo dullinimo iyo ma aha say dadka qaar moodayaan ma aha cadaaladda iyadaa sharaf iyo raganimo iyo geesinimo iyadaa ah nacam inta ilaahay kuu baneeyaa kugu filan wax kaloo adiga aada maskaxdaada kasoo aliftay taasaa kaaga filan ayb walaa yajrimanakum yownan idinku xambaarin shana-aanu qowmin qolo nacaybkood calaa anlaa tacdiluu inaydnan cadaalad falin icdiluu cadaalad fala huwa cadaaladu ayaa aqrabu aqrabu u dhowaanshiyo badan litaqwaa alla ka cabsiga waataqu llaha ilaahay ka cabsada ina allaha alleh khabiirun midkii aad u og waaye oo gun og bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan wacad allahu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum maqfirat waajru cadiim wacad allahu alla wuxuu u yaboohay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu الصaalixaati acmaasha suusuubanna la yimid wuxuu u yaboohay lahum inay leeyihiin iyagu maqfiratun baa u sugnaatay dembi dhaaf iyo wa ajrun ajri ajriga oo cadiimun weynin badan ayaa u sugnaaday marka wacadadiida mafcuulkeedii labaad ka koowaad aladiina aamanuu waaye midkii labaad lama sheegin laakiin lahum maqfiratun wa ajrun cadiimun taanuu ku dhex jiraa oo laga garan karaa lagana fahmi karaa wacad allaahu alla wuxuu u yaboohay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu shaqeeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban la yimid ey lahum waxay leeyihiin waayo marka maqfiratun dembi dhaaf iyo waajrun ajri bay leeyihiin ajriga oo cadiimun weynin badan ayb wladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaa'ika asxaabu ljaxiim wladiina kuwa kafaruu kufriyey ayb waxay ka dhigan tahay marka wacd allahu aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ay waqaala lahum alla wuxuu u yidhi lahum maqfiratun waajrun cadiimun bay leeyihiin saana waa la qadara wladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna ulaa-ika kuwaadaas asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteeda waa kuwa muuminiintii wixii loo yaboohay markuu alla sheegay gaaladiina ciqaabkoodii waa kan marka waladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna ulaa-ika kuwaadaas asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteeda waa yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id hama qowmu an yabsutuu ilaykum aydiyahum yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow udkuruu xusa oo xusuusta nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina uu yeelay id waqti uu idiin nicmeeyey hama uu hamiyey qowmun qolo ay ku hamiyeen ay ku fakereen an yabsutuu inay fidiyaan ilaykum xaggiina ay usoo fidiyaan aydiyahum gacmahooda bisuu'i ay ugu fidiyaan xumi ay idin ciqaabaan oo idin dhibaan fakafa alla uu celiyey aydiyahum gacmahoodiibuu celiyey cankum xaggiinuu ka celiyey waataqu llaha alla ka cabsada wacala llaahi alla korkiisa oo keliya un falyatawakal ha tala saarto almu'minuuna mu'miniintii ha tala saarteen qoladan marka idhama qowmun qowmkan yaa waaye marka aayadda ay tilmaantay laba tafsiira ku jirta ama saddex baan dhaho tafsiirka koowaad waxaa weeyaan banu nadiir markii nebigu uu madiine soo degay yahuuddana heshiiska la galay ayaa heshiiska waxaa ku jirtay diyada iyo in laysla bixiyo magaaladana laysla difaaco marka nin markaasi kama a loo dilay oo qof muslima markaa yacni uu u dilay diyadiisa diyadii laga rabay ayuu wuxuu u doonay nebiga sal ll ly slam qoladan yahuudu bani nadiir oo uu ku yidhi marka diyadii ila bixiya oo keena meeshii markii uu u tegay oo meeshoodii uu tegay xaafadoodii ayay waa ku im waa soo tashanaynaa sug bay dheheen waxay damceen marka inay meeshaa nebiga ku dilaan salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi allah marka uu waxyooday nebiga iyo intii la socotay meeshii waa kasoo tageen eemarkaana de reer bani nadiir waa kuwii la qixiyey oo suuratu lxashri ama suuratu bani nadiir ay kasoo degtayba qoladaas waay marka qolada damacday id hama qowmun an yabsuduu ilaykum aydiyahum nebiga iyo intii la socday ee intii la socotay ayay damceen inay gacantooda saaraan ayb marka allah ka celiyey tafsiir waa kaas ibnu caطiyana tafsiirkaas uu rajaxay fi lmuxarar اlwajiiz kitaabkiisa almuxarar اlwajiizka wuxuuna u rajaxay aayaadka soo socdo walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iila wabacatnaa minhum itnay cashara naqiiban iyo fabimaa naqdihim miihaaqahum iyo siyaaqu wuxuu keenayaa yahuud baa laga waramaa meeshaasuu marka ku xoojiyey alimaam abu jacfar idabarina waa doortay reer bani nadiir inay yihiin tafsiirka labaad wuxuu leeyahay qoomkani waxaa weeyaan qoladii yahuudda ee nebiga inay sumeeyaan damceen naagtii khaybar markii intay usoo garabka usoo sumaysay nebigu usoo dhigtay agtiisa markuu damcay marka wuu goostay nebiga sal ll ly slam waxaa hadlay garabkii baa la hadlay waa sumaysanahay buu yidhi waa iska dhigin markii dambe marka dadkii nebiga la socday ascad bnu zuraara albara ibnu macruur nin uu dhalay ayaa ku dhintay naagtii marka waa la dilay oo ninkaasaa loo dilay ayb waxay hamiyeen marka waa dilkaas waa nebigu inay khaarijiyaan bay hamiyeen sidaa qaaraa ku fasiray tafsiirka saddexaadna waxaa la yiraahdaa ninkii ghaswatu daati riqaac markay ahayd ghaswatu daati riqaac ayaa waxaa dhacday nebiga oo intuu kasoo laabtay geed hoos badan seexday ayaa nin reebaadiya u yimid markaasuu seeftii nebiga la baxay markaasuu korkiisa ugu qaatay markaasuu yidhi man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya markaasuu nebiga yidhi allah isagoo ilaahay ku kalsoon ninkii marka nebiga heybad uu ka heybeysanayo ayuu la gariiray waa tuuray marka seeftii nebigaa qabsaday markaasuu yidhi man yamnacuka minii adiga hadda yaa iga kaa celinaya markaasuu ninkii reebaadiyaha yidhi kun khayra aakhidin seeftaa nin qaatay ninka ugu fiican noqo nimankan marka carabta niman hadal loo dhiibay ahaayeen nin seeftaa qaatay ninka ugu fiican bal noqo maanta markaasuu nebiga iska daayay orod iska tag bu qisadaana marka aayaddan waa lagu keenaa saddexdaa tafsiir baa ku jirta ka horaana aada u siyaaqa aada ugu xoog badan marka alla wuxuu yidhi yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo udkuruu xusa nicmat allahi ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina uu nicmeeyey id waqti hama ou hamiyey qowmun qolo ay ku hamiyeen an yabsutuu inay fidiyaan ilaykum xaggiina ay usoo fidiyaan aydiyahum gacmahooda bisuu'i xumaan ay ugu soo fidiyaan fakafa wuu celiyey alle aydiyahum gacmahoodii cankum xaggiina uu ka celiyey taa xusuusta wataqu llaha alla ka cabsada wacala llaahi alla oo keliyahum korkiisa falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta muuminiintii marka ilaahay ha cuskadeen hana tala saarteen leanna maxaa yeeley ilaahay baa cidda uu gaargaarana aan dulloobaynin ciddii uu dulleeyana cid gargaari kartaa aynan jirin marka allah subxaanahu watacaala ku kalsoonaada qalbigiina mar walbo yacni kalsoonida allaha ku jirto ayb waana midda hadda yacni muslimiinta aada ugu yaraatay waay leanna kalsoonida alla lagu qabaa waa iska yaraatay nin walbaa wuxuu ku kalsoon yahay gacantiisa waxa ku jiro maalka gacantiisa ku jiro hubka gacantiisa ku jiro ilmaha gacantiisa ku jiro waxaas ku kalsoon yahay in badan haddii hadda la weydiiyey war muslimka dhibka maxaa ugu wacan hubkaa ku yaray kuleeyihin naam iyagoo sidaana hadduu hubka ku bata xataa waxba ma keenayaan naam maxaa yeele hubka hadda haddii xataa hubka uu ku yaryahay isagoo ku yar haddana iyagaa isku dhammaynaya naam intaa intan intay hagaajiyaan cadowgooda maxay ugu jeedi waayeen ma ku jeedinayan ilaahay kalsoonidii alla waa waa yaraatay naam ayb qofku ma xataa ma soo gelaayo musiiba hadday ku dhacdo in allah qalbigiisa uu soo galo waa yartahay xataa dadka qaarkood nacam qof baa musiiba musiibo ku dhacday buu ka hadlaa dad aan yarayn mar kastaan maqalnaa marka la yidhaha maxaad samaynaysaan waxba ma diyaarsanin hebelow ii imaaw kaasow ii imaaw waxaas u qaylinayaa ilaahay marka tiisii meel ma taalno marka qofka muuminka allah hadduu ka waaye qalbigiisa hadduu ka waayo isaga ku tiirsanaanshihiisa hadduu ka waayo waxaa loo xil saarayaa naftiisa naftiisa haddii loo xil saarana waxba ma tari karana nebiga ilaahay wuxuu alla ka magangeli jiray arrintaas oo wuxuu dhihi jiray walaa takilnii ilaa nafsii darfata caynin ilaahu nafteyda ha ii xil saarin ilbiriqsi nafteyda ha igu hallaynin ilbiriqsi xataa leanna naftaada haddii lagugu hadleeyo wax wax kuu kabmaya ama kuu hagaagayaa ma laha marka kalsoonida alle aan gelino waxa kalsoonida allena qofka ay ku gashaa waxaa ugu badan horta inuu allah barto horta aan allah baranno allah aan baranna markaan leenahay yacni ilaahay maxaa lagu bartaa biasmaa'ihi wa sifaatihi magacyada alle bal macaanidooda isku day inaa barato iskuna day inaa si xaqiiqoo dhaba u fahamto tilmaamaha la leeyahay bal fiiri allaha sidaa u tilmaaman magacyadaas leh maciyadiisa marka maxay la ekaanay marka haddaad maciyadiisa hesho yaa u baahan tahay kabacdi waa cidna wacala llaahi allo korkiisa oo keliya un falyatawakala tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta walaqad akada allahu miihaaqa banii israa'iila wabacatnaa minhum ithnay cashara naqiiba walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe akhada allaahu alla wuxuu qaaday miihaaqa banii israa'iila reer bani israa'iil ballantoodii adkayd ayuu alla qaaday oo u ka qaaday wa bacanaa waxaanu dirnay minhum iyaga xaggo wa bacanaa waxaanu bixinay minhum xaggooda waxaan ka bixinay ithnay cashara labaiyo toban naqiiban oo odayaal dhaqameed ah nacam ayb wa qaala allahu alla wuxuu yidhi innii anigu macakum idinka la jirkiinaan ahayo waa idinla jiraa goormase lain aqamtum lawallaahi in aqamtum haddaad ogtaan alsalaata salaada wa aataytum aada siisaan azakaata zakadii wa aamantum aada rumaysaan birusulii rusushayda wacasartumuuhum wacasartum aada u gargaartaan hum iyaga aada u gargaartaan waxaa kaloo wacasartumuuhum wacasartum aada weynaysaan hum iyaga aada weynaysaan wa aqradtum aada amaahaysaan allaha alleh qardan amaaha xasanan wanaagsan yacni wax fiican aada hormarsataan la ukafiranna sidaa haddaad yeeshaan la wallaahi ukafiranna dhaafee oo dhaafee cankum xaggiina ka dhaafee sayi-aatikum xumaanyaalkiina wala udkhilannakum idingeliye oo idingeliye jannaatin jannooyin tajrii ay soconaysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo faman qofkii kafara gaaloobo bacda dalika kaagaas kadib minkum xaal uu idinka idinka mid yahay faqad xaqiiqeehe dalla waa dhumay sawaa'a sabiili jidka bartankiisuu ka dhumay qisadan marka dadkan allah subxaanahu watacaala sidan u yeelay nabiyullaahi muusa de dhulkan wuxuu deganaa masar markii masar ilaahay gacantooda geliyey nabiyullaahi muusa gacantiisa geliyey fircawnna uu halaagay ayaa allah subxaanahu watacaala ardulmuqadasa dhulka muqadaska ahee shaam ee ambiyada laga soo saari jiray ayaa alla nebiyullaahi muusa wuxuu ku yidhi labiyo toban oday labiyo toban qabiilay u dhasheen reer bani israa'iil labiyo tobankooda min oday kasoo bixi iyaga marka yacni ballan inay galaan dadkooda ay waaniyaan oo ay waxa laga rabo iyo amarka nebigu uu ka rabo nebigoodu uu ka rabo ay u sheegaan oo ay ka xigsadaan xaggiisa sidaana lagu helo labiiyo tobankii qolo ee reer bani israa'iilba dabadeedna loo kici timo al ardu lmuqadasa la aado qoom marka camaaliqa ah oo mushrikiina haysteen markaas qoladaa ilaahay waa idinka kaxaynayaa buu yidhi idinka la imaada toosnaan iyo nebi muuse inaad raacdaan amarkiisana aydnan khilaafin meeshiina qabsada oo kaalay sidaana marka yacni idinkoo ilaahay u tadarucayo dhulkaasi marka maamulkiisa la wareega sidaa markii la yidhi labiiyo tobankaa saasaa lagu soo xulay marka qolo walba nabiyullaahi muusa labiiyo toban buu kasoo qaatay qof buu kasoo qaaday qolo walba marka alla wuxuu yihi meeshaa marka saddex xugun meelahaasaa laga qaadanayaa buu yihi qurtubi waxaa ka mid a midda hore naqiibka carabtu waxay dhahaan alcariif cariifay dhahaan naam cariifkuna waxaa la yidhaahdaa oda dhaqameedka xadiidka aayadda marka waxaa laga qaadan waxaa laga qaadanayaa nebiguna uu sameeyey qabaayilku inay yeelo karaan horjoogayaal horjoogahaas ayaana marka ninka maamulaha guud ah oo dadka markaa yacnii ummadda madaxda u ah iyagaas ayuu wixii uu dan ka leeyahayna u dirsanayaa qoladaas iyaga waxay qabaanna isagaa usoo gudbinayo leanna dadka dhammaantood mid mid in dantooda loo ogaado waa adag tahay nebiguna sal lla l slam waa sameeyey oo caqaba markii ay la mubaayacoonayeen ansaarta nebiga toddobaatan iyo dhowr bay ahaayeen labiiyo toban ayuu kasoo xulay labiiyo tobanka nuqaba ayaa la dhihi jiray halkaana marka labiiyo toban ay sheegaysaa way iswaafaqeen marka cariifka marka bukhaarina kitaabul axkaam uuba baabaynayaa macnahaas alcurafaau min annaas curafada marka de waxaa laga rabaa inay noqdaan dad ammaano leh diin leh maslaxada muslimiinta fiiriyo ayaa laga rabaa dad marka aftirtirasho un raadiyo ma anfacayo bal xadiid abu daawuud ku sugan waxa uu yidhi nabiga sal l slam waxaa laga wariyey inuu yidhi alcurafaau fi nnaar oday dhaqameedyada iyo dadka yacni horjoogayaasha qabiilka naartay ku jiraan alcurafaau fi nnaar alcurafaau fi nnaar ayuu yidhi markaasuu yidhi walaa budda linnaasi min cariif iyagoo haddana sidaa u dhib badan oo agarkooda naar lagu sheegay haddana dadku waxay u baahan yihiin buu yidhi cariif qof arrinkooda maamulo horjooge dadku inay yeeshaan waa daruuri haddana iyaga marka la fiiriya siday u badan yihiin ma toosna qofkii toosanna wanaag buu helayaa sacd ibnu mucaad oday dhaqameed oo ahaa markii hore markii dambena waa ahaa islaamka dhexdiisa sacd ibnu cubaadana sidoo kale u ahaa markii ansaar nebiga oo wax ka rabo labadoodu wici jiray laakiin nebigay ku garab taagnaayeen caqligooda iyo kartidooda iyo dadnimadooda ninkii marka caqligiisa iyo kartidiisa ummadda ku kala badbaadiyo diinta ugu nusreeyo khayr fara badan ku kasbadaa waa fiican yahay ninkii marka dadkiisa ka dhigto wuxuu maanta ku qadeeya ninkii ka raadiya dadkiisana oo aan dantoodana fiirinin hadday la-anayaan iyo hadday baaba-ayaan iyo hadday gaajo u dhimanayaan iyo hadday diin la-aan u baaba-ayaan dan aan ka lahaynna kaasi waa kuwa la yidhaha alcurafaau fi nnaar ayuu gelayaa ayb macnaha labaadoo laga qaadanayaa qurtubi wuxuu yihi waxaa laga qaadanayaa fiihi itikaadu ljaasuus ninka madaxdaa inuu jaasuus samaysan kara leanna dadka axwaashooda kulligiis ma isaga ma wada ogaan karo waa inuu dad marka dadka warbixin uga keenaa inuu yeesho leanna cariifku waxyaabaha uu qabanaya waxaa ka mid a war dadka waxaanay kaa tabanayaan waxaanay qabaan waxaan kaas waxaasuu soo wadaa hadda si ha la yeelo haddii dhib oo wadana waa soo sheegayaan waa celinayaan waa isla celinayaan haddii markaa waxay ka maqan yihiinna isagaa gudbinayo dadka marka hadalladii iyo waxyaabaha in la gudbin karana waa laga qaadanayaa axkaam sidaas oo kale ah xukunka saddexaad ee laga qaadanaya waxay tahay fiihi qabuulu khabari lwaaxid hal nin in la qaadanayo warkiisa hadduu run loow yahay lana ninka oday dhaqameedka qabiilka u ah qabiilka dantoodu ka sheekaynaya haddana waa laga aqbalaa waa laga aaminayaa iyo waa la yeelayaa waana hal qof saddexdaas mas'alaa laga qaadanayaa aayaddan ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe akhada allaahu alla wuxuu qaaday miithaaqa banii israa'iila reer bani israa'iil ballantoodii adkayd wa bacahnaa waxaanu bixinay minhum iyaga xaggooda itnay cashara labiiyo toban naqiiban min naqiibin oo odayaal ah oday dhaqameedyo ama horjoogayaal ah wa qaala allaahu alla wuxuu yidhi innii macakum maciinaan ahayo waa idinla jiraa la-in aqamtumu salaata lawallaahi in aqamtum haddaad oogtaan asalaata salaada wa ataytum aada siisaan azakaata zakada qoom marka salaadiiba agtooda aynan ka weyneyn macyo alla ma haysanayaan marka wa aataytum aada siisaan azakaata zakadiina aada bixisaan salaadana waa xaqulbadan zakaduna waa xaqulmaal labaduba laba meelay ka kala tarjumayaanoo weyn jirkaagaan inaa ilaahay u addoomiso salaada ka tarjumayso ninkii salaad ilaahay jirkiisa uga addoomin waayey wax kalena laga sugi maayo maalkana isagana inuu qofka maalkiisa bixin og yahayna cinwaan waxaa waa zakada inuu bixiyo leanna zakadii waxaa weeyaan maalkaaga wax yaray ka tahay intaa yartaa ninkii baqiilay wax ka weyn laga su laga sugi maayo wa aamantum aada rumaysaan birusulii rusushayda aada rumaysaan wacasartumuuhum aada garab siisaan wa aqradtum aada amaahisaan allaha alleh qardan amaaha xasanan wanaagsan de ilaahay deyn uma baahna iyo amaaha laakiin aada agtiisa wax u hormarsataan la ukafiranna dhaafee oo dhaafee cankum xaggiina sayi-aatikum xumaanyaalkiina dhaafee wala udkhilannakum idingeliye oo idingeliye jannaatin jannooyin tajrii ay soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay soconayaan faman qofkii kafara kufriyo bacda dalika kaagaas kadib minkum xaal ou idinka idinka mid yahay faqad dalla waa dhumay qofkaasi sawaa'a sabiili jidka dhexdiisa ayuu ka dhumay qofka haddii jidka bartankiisa uu ka dhumo waa khalaas waa qof lumay oo wareeray fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya fabimaa naqdihim fabisababi naqdihim burinta ay buriyeen miithaaqahum ballantoodii allah ay la galeen ay ka baxeen taa darteed ayaan lacannaahum aanu u lacnadnay iyaga naxariisteenna uga dheeraynay wajacalnaa waxaanu ka dhignay quluubahum quluubtooda qaasiyatan tuqallalan ayaan ka dhignay oo engegan yuxarifuuna mid bedelaysaan ka dhignay quluubtooda yuxarifuuna yacnii wajacalnaa waxaanu ka dhignay hum iyaga yuxarifuuna ay muxarifiinay ka dhigan tahay kuwa markaa bedelayo alkelima hadalkii kelmaddii can mawaadicihi booskeedii ka bedelayaanu ka yeelnay wanasuu waxay ka tageen xadan dheef ayay ka tageen qeyb mimaa kii ka mid ah dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba wixii lagu waaniyey kitaabkoodii ah wax kamidana way ka tageen walaa tasaalu nabi nabi maxamedow ka zuuli maysid tatalicu inaad fiirinayso oo daalacanayso calaa khaa'inatin calaa khiyaanatin khiyaano korkeed inaad fiirinayso khiyaanada oo minhum xaggooda ka ahaatay ka zuuli maysid weligaa ilaa qaliilan wax yar maahna oo minhum iyaga ka mid ah facfu iska cafi canhum xaggooda wasfax dhaaf in allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa ixsaanka la yimaado ayuu alle jecel yahay aayaddan iyo ta ka dambaysaba laba aayadoo muhiim a weeyaan aada u waaweyn muslimiintana dhibaatada waxa keeno ayay u xariiqayaan aayadahan lianna yahuud iyo nasaaro wixii alla ku lacnaday haddii laguu sheego adigii haddaad ku dhaqanto adigana lacnad baa ku kasbanaysaa waxaas ayb fa bimaa naqdihim marka alla wuxuu leeyahay fa binaqdihim maada zaa'ida silaa way nacam fa bimaa naqdihim fa binaqdihim burintooda miithaaqahum ballantii alla ay la galeen ay buriyeen darteed ayaan lacanaa lacnadnay hum iyaga yahuud marka maxaa lagu lacnaday ballantii alla ay la galeen inay ka baxeen ballanta alla ay la galeen waa maxay waajibaadkii alla faray inay la imaadaan wuxuu alla ka reebayna ka tagaan qofku marka haddii waajibaadkii la farayna ka tago xaaraantii laga reebayna uu koro cahdiga adii alla idinka dhexeeya waa inaad awaamirta alla fuliso intaad awoodeysid wixii alla kaa reebayna ka harto haddaad ka hari weysid marka naxariista alla waa kaa fogaanaysaa aayad kalea noogu imaanaysa suuradda iyadana aada u weyn oo alla uu yidhi qul yaa ahla alkitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu tawraata walinjiil yahuud iyo nasaara haddaad tihiin wax aad tihiin male ilaa aada kutubtiina uga dhaqa uga dhaqmaysaan muuminiintii marka iyaguna wax ma noqonayaan ilaa ay kitaabka uga dhaqmaan waxba noqon maayaan iyaguna ayb aayaddu marka xaqiiq aada u culusay ka waramaysaa wajacalnaa marka dembiga koowaad waxay tahay ballantay alla uga baxeen ilaahu sidaasaan yeelaynaa markaad leedahay laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulullah ballan baad dhiganaysaayo waa hoggaansamayaa diyaaraan ahay baa leedahay nacam haddana haddaad ka baxdo oo laa wixii marka diinka uu farayay aada la timaado cagsigiisa ballantii qof ka baxay baad ahaanaysaa wajacalnaa maxaa ka dhalanaya marka haddii ballantii alla laga baxo wajacalnaa waxaanu ka dhignay quluubahum quluubtooda qaasiyatan mid qallalan oo engegan qaasiyatan waa la aqriyey kis kisaa-i iyo xamzana waxay aqriye waxay aqriyeen qasiyatan qasiyatan marka haddii la yidhaha laba tafsiiraa ku jirto qaasiyatan bimacnaa qasiyatan zaakiyatan iyo zakiyatan oo kale waana isku macno tafsiir labaad baa qasiyatanta ku jiro oo haadaa dirhamun qasiyun ayaa la yidhaha qasiyun marka macnihiisu waxay tahay waa dirham faals oo maqshuush ah ayb wajacalnaa quluubahum quluubtoodii waxaanu ka dhignay qasiyatan mid eber ah nacam oo aan khayr ku jirin labadaa tafsiir baa ku jirto weliba ibnu jariir qasiyatantaba isaga xoogaa ou mar uu leeyahay iyadaasa aad u macno ballaaran laakiin qaasiyatan qasiyatan inay isku macno yihiin baa loo badan yahay nacam yuxarifuuna wajacalnaa waxaanu ka dhignay hum iyaga yuxarifuuna kuwa doorinayo alkelima kelmadda kuwa doorinaya can mawaadicihi booskiisa kelmadaha kuwa ka dooriyo qur-aanka yacni kitaabkii allana gacantoodii waa gaartay oo inay bedelaan markay bedelaanna caamada ay yidhaahdaan ilaahay waxaa sidaanu yidhi ama macno ahaan ha u bedelaan ama ha u bedelaan xaraftii meesha ku taallay ayb ummaddan marka iyagana waa laga helaa dad sidaas oo kale ah leanna shay kastoo ay yahuudi samayso ummaddan inay samaynayaan nebiga waa tilmaamay salawaat ullahi wasalaamuhu caleyh nacam dad iyagana diinka been ka sheegaa ku jira nacam oo dhahaya diinka ilaahay sidan waaye mana ahan sidaas nacam cid allaale ciddii marka macaanida diinta muraadka alle iyo muraadka rasuulka ka bedeshaa sidaanay soo gele iyadana nacam ayb ama yuxarifuuna xaal ay bedelayaanba iska dhe alkelima kelmadii can mawaadicihi booskiisa ay ka bedelayaan taxriif lafdi iyo macnawi wanasuu waxay ka tageen nisyaan bimacnaa tarki waay wanasuu waxay ka tageen xadan qeyb ayay ka tageen dheef mimaa kii ka mid a dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba wixii lagu waaninayay kitaabkooda uu ku waaninayeyna waa ka tageen wax ka mid a marka haddii kitaabkii qeybna la qaato qeybna laga tago iyadana aafo waa imaaneysaa afatu'minuuna bibacdi اlkitaabi watakfuruuna bibacdinna waa soo marnay suurat lbaqara intan oo cudur dadka markay ku dhacaan qulubtoodu waa qallalaysaa maslaxadoodana ma ogaanayaan inaga lafteenna de waxyaabaana haystay ka mid tahay walaa tasaalu ka zuuli maysid nebi moxamedow yahuud baa laga warramaa xaalkooda hadda walaa tasaalu ka zuuli maysid weligaa tatalicu inaad fiirinayso oo aada daalacanayso calaa khaa'inatin calaa khiyaanatin marka khaa'inatin waa ismun wudica mowdica almasder calaa khaa'inatin ay calaa khiyaanatin khiyaano korkeed inaad eegaysid oo aad fiirinaysid ka zuuli maysid khiyaanada oo minhum iyaga xaggooda ka ahaatay yahuud marka aaminaad ma gasho alla si tacbiirka alla ka bixiya fiiri walaa tasaalu maba ka zuulaysid weligaa yani weligaa ka tegi maysid khiyaano un inaad ku arkaysid khiyaanada oo minhum iyaga xaggooda ka ahaatay ilaa qaliilan wax aada u yar maahan oo minhum iyaga ka mid ah wax yar oo iyaga ka mida ma ahani ayb marka hadday boqol heshiis galaan iyo boqol cuquud hadday galaan iyo hadday boqol hadal ku hadlaan waa hadal aan markaas khiyaano aan ka dhammaanaynin iyo dibindaabi facfu iska cafi canhum xaggooda cafi wasfax dhaaf marka facfu canhum wasfax macnaheedu laba macnoba waa ku jiraayo ka gudub weeyaan nacam adiga yacnii iska garo ogow maslaxadaadana ka wado ka gudub waxoodaas nacam ha isku mashquulinin iyaga khiyaanadooda keliya u nacam oo nimankani marka hadday ku khiyaanaan ood aragto ballanta kaaga baxaanna sidii ilaahay ku amray ka yeel shanigooda sidaa yeel macno labaadna wuxuu yahay in la yidhaahdo iska dhaaf oo hala dagaalinba haddii marka iska dhaaf hala dagaalin la yidhaahdo aayaddu waa mansuuqa oo waxaa lagu nasakay aayatu sayf ayb labadaas baa ku jiraan marka meesha ay acrid canhum walaa tatacarad lahum ina allaha alle maxaa yeele haddaad iyaga khiyaanadooda allahba ka warramay haddaad maanta dhan un khiyaanadooda ay kula weynaato waxba ma qabsanaysid adiga laftaada nacam waxaa kugu dhacaya marka cudur baa kugu dhacayo aadan waxba la qabsanin markaas nacam dad badan hadda cudurka hayo oo kale ay ku leeyihiin meeshaanay ka baxeen waa ii jeedaan halkaasay ka socdaan s sidan weeyaan iyaga dhanba marka waxaa ku dhacay marka quluubtoodii baa quluub daciifa noqotay khiyaanadii yahuudday arkeen waa la weynaatay macyo alle iyo ilaahay ku xirnaanshana kuma jirta qalbigooda ee bis waayo marka waad ku waalanaysaa marka na waana ku wareereysaa na haddii laakiin qur-aan iyo macyo alle qalbigaaga iyo kalsooni alle ay ku jirto khiyaanadoodana aada iska fiiriso dantii alla ku amrayna aada ka qabsato waa ka adkaaneen nimankaas markaas ayb ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa ixsaanka falo wa min aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa mihaaqahum wa min aladiina kuwii qaaluu yidhi inaa anagu nasaara ayaan nahay kuwii yidhina akhadnaa waxaanu qabanay mihaaqahum ballantoodii baan qabanay oo ballan baan la galnay fa nasuu way ka tageen xadan dheef ama qeyb mimaa kii dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba iyaguna nasaaradiina wixii la amray ballantii ay ku galeen ayay ka tageen maxaa ku dhacay marka fa agraynaa waanu salladnay oo waa dirnay baynahum iyaga dhexdooda waxaanu ku dirnay alcadaawata cadaawad iyo walbaqdaa-a isnacayb ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha qoladan iyagana waxaa lagu ciqaabay marka markay ka tageen ilaahay subxaanahu watacaala miihaaqiisii iyo ballanqaadkiisii ayaan waxaan ku dirnay buu alla leeyahay cadaawad collaytan iyo buqdi isnacayb marka nasaarada firaqo firqooyinkooda diiniga aaday isu necab yihiin waana isgaalaysiiyaanba oo malkaaniyada iyo nastuuriyada iyo yacquubiyada iyo say kale yihiin orthodox ama katoolig iyo kuwan kale brotestanka iyo mooranka iyo anwaacdoodaas kala duwan midba midka kale gaalo uu arkaa uu gaalaysiinaya dagaaladooda iyo isnaceybkooduna aad bay u fara badnaayeen ilaa xataa maqrizi kitaabkan la yidhaha alilmaam biman fii ardi alxabashati min muluki lislaam markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay ninka iyagu marka qoladan xabashada yacquubiya waxay ahaayeen yacquubiyiin yani orthodox waay qolada marka katoliga ah maynan ogolayn gaalayna u arkayin waa gaalaysii jireen buu yidhi ilaa marka qofka katoliga hadduu doono inuu dhulkaas yimaado wuxuu iska soo dhigi jiray orthodoxuu iska soo dhigi jiray haddii kale waa dilayeen dilkaasna waxay u arkaayeen inay ilaahay ugu dhowaanayaan ayb heerkaas bay joogi jireen ayay joogeen haddana waa taagan yihiin dabcan waxyaabaha marka meelaha qaarkood ay u ka jira yacni ishaysadka uu ka jiro wuxuu ku salaysan yahay ishaysad diineed oo katoliga iyo brotistanka isma arki karaan faahfaahinteeduna aaday u fara badan tahay waa dhacdaa mar inay nastaan haddana ay iyadoo cuqdadii iyo xumaantii ay qalbiga ku jirto mar walbo nacam ayb fa aqraynaa waanu dirnay baynahum iyaga dhexdooda alcadaawata baanu ku dirnay isnacayb cadaawad iyo walbaqdaa isnacayb ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha wa sawfa jeer dambaa yunabi'uhum ullahu alla uu ku warami doonaa bimaa wixii kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna inay samaynayaan waxay samayn jireenna alla subxaanahu watacaala jeer dambe ayuu marka ku waramaya hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed